Waxaa heer gabagaba ah maraya dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhismaha garoonka ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka Hirshabelle iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Hirshabelle Muuse Salaad Weheliye ayaa ka waramaya halka uu marayo dhismaha garoonka.
runtii maantay waxaan joognaa eh, degmada cadale ee garoonka shaqadu ay ka socoto ee diyaaradaha Eh, waxaa maantay soo booqday wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo isugu jiro eh, madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaaw xuseen iyo madaxweynihii hore ee dowladda soomaaliyeed mudane sheekh shariif sheekh axmed wa- wasiirro eh, xildhibaano maamulka gobolka shabeellada dhexe eh, maamulka degmada cadale dhammaan waxaan halkan maanta u nimiday si aan u booqanno ama aan u dhayndhayno xaaladda ee garoonka uu marayo Ee, runtii waxaa ka socota shaqo ballaaran Ee, waxaad arkaysaan ood idhiina ku aragteen sha- hawsha ka socoto inay tahay hawl ballaaran waxaan rajaynaynaa ee, garoonkani inuu noqon doono garoommada soomaaliyeed kuwa ugu macquulsan Een, waxaan rajaynaynaa dadka soomaaliyeed garoomada ay ka faa'iidaystaan mid ka mid inuu noqon doono gaar ahaan dowlad goboleedka hirshabelle Ee, waxaan maanta goobjoog u nahay ee, shaqo ballaaran oo runtii aad dareemi kartiin laga soo bilaabo halkii waddadii een, weyneed aan uga soo dhacnay Ee, runtii maantay ee, waxaan ileena ku aragnay garoon dherarkiisu uu yahay ee, saddex kilomitir ballarkiisuna uu yahay een, soddon mitir Eh, runtii een, waxaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliyeed ee kaalinta ugu muhiimsan ka geysatay iyo dowladda hirshabelle Eh, kambaniga eh, docol oo hawshaan wado si yacni wadaniyad leh oo aad dareemi kartiin inuu ugu ugu u- shaqada u wado insha allahu tacaala bisha sebtembar ne waxaan rajaynaynaa garoonkan inuu noqon doono garoon eh, si yani fuul ah u shaqeeyo insha allahu tacaala qof kasto iyo muxsin kasto iyo dowladda federaalka iyo dowladda hirshabelle iyo deeqbixiyaashu cid kastoo kaalin ka geysan kartaa inay kaalinteeda ka geysato doorka uga aadan ay ka qaadato aad iyo aad aad umahadsantihiin Garoonka diyaaradaha degmada Cadale ayaa waxaa dhismihiisa la soo gabagabayn doonaa bisha Sebteembar ee sanadkan waxaana ka faa'iideysan doona dhammaan bulshada degmada Cadale iyo deegaanada hoos yimaada.